mas-uuliyiin ka tirsan galmudug ayaa gaalkacyo ka furay xarun ugu barto xirfadaha casriga ee waxtar u leh dhallinyarada sida cilaadbixinta kombyuutarada dhiseennada qurxinta guryaha cilaansaarka iyo xirfado kale oo muhiima haddaba injineer farax cali oo ah madaxa aasaaska xaruntani ayaa ugu horeyn ka warbixiya ajandaha loo aasaasay xirfadahani galmudug xarunteeda weyn halkaasi ku taallaa gaalkacyana waxaa laga furay xarunteedii labaad waa xarun caan ku ah luqadda ingilishka waxaa wax ka dhiga macalimiin ajaanibah gaar ahaan macalimiin ka yimi dalalka afrika sida uganda oo goobta hadda macalimiin ka mid ay nala joogaan sidoo kaleeto xaruntu waxay inta badan inta ay shaqaynaysay muddo kooban ilaa sagaal bilood ayay si toosa u shaqaynaysay degmada dhuusamareebo caasimadda dowladda galmudug waxaa soo baxay difcaddii koowaad oo sida aan xogta ku hayno oo muddo lix biloodah luqadda ingiliishka ku soo baxay oo agreementii ama heshiis lala gaday elite academy waxyaalaha ay uga duwanaan doonto goobaha kale ee waxbarasho ama goobaha lagu barto luqaadka waxaa ka mid ah macalimiin iyo manhajka waa la tile manhaj laga bilaabo ardayga kow beri beginner ilaa ardayga advanced levelka wuxuu leeyahay manhaj tixan oo isdaba yaala oo bilow ilaa dhammaad ah ugu dambeyn mas-uuliyiintii madasha kasoo qayb gasha ayaa iyaguna makarafoonka dhankooda qaatay halkan galabtay waxaanu ka xarig jarnay xarun weyn oo loogu talagalay in dadka reer gaalkacyo ay ku sameeyaan aqoon korarsi oo qaybo badan isugu jirta oo qaybteeda ugu muhiimsan ay tahay luuqadda ingiliishka iyo kombyuutarka iyo harqaanada iyo injineerinka ama farsamada gacanta isugu jirta
dadka rakibay wuxuu ii sheegay inuu ka soo kenya iyo halkaasa ka keenay magaaladana boqolkiiba boqol waa ku fulan yahay korontada uu siiya waa tijaabo sax ah hadda deegaano badan baa hadda raadiye oo korontada raadiye hadda hobyo kale koronto laga guuro matoorada laga guuro solar system